wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland Marwa Cadar Ismaaciil Juraati ayaa ka hadashay furitaanka mashruuca nabadeynta oo laga daafuray magaalada Kismaayo. Marwa Cadar ayaa sheegtay in mashruucan uu yahay mid muhiimad gaara u leh xoojinta nabadda iyo isku duubnida bulshada, gaar ahaan dhalinyarada oo door weyn ka ciyaarta dhismaha nabadda. Waxay xustay in mashruuca uu qayb ka yahay dadaalada joogtada ah ee lagu horumarinayo bulshada. Wasiiraddu waxa ay markaasi si gaara ugu dhiirigelisay dhalinyarada inay ka faa'iidaystaan fursadaha uu mashruuca keeni doono, islamarkaana ay hormuud u noqdaan nabadda iyo horumarka deegaanka.
waxaan kaloo rabaa inaan usoo noqdo dhalinyarada maanta meesha fadhida waa wax lagu farxa oo lagu inda nuursado weliba oo lagu inda maaragtay firto dhalinyaro boqol iyo siddeetan ah oo maanta eh, maxay ahaydee loo daahfuraya mashruuca nabadda isdhexgalka bulshada iyo ka qayb qaadashada ee dowladooda jubbaland iyo mashaariicda la imaan doonta iyo siday ugu diyaargaroobi lahaayeen doorashooyinka iyo dhan walbaba waxaan leeyahay boqol iyo siddeetan dhalinyaro ah oo degmada kismaayo lagu tababarayo wax ciyaar ciyaara ma waxaan rabnaa inaan aad ugu mahadceliyo wasaaradda eh, dhalinyarada iyo isboortiga in sagaashan gabdho ah iyo sagaashan wiilal ah la isu keenay sababteeda waxaa la gabar yar oo da' yar oo wasiir ku-xigeenka ah wasaaradda oo haddana haween ah aadaan kugu mahadcelinayaa wasiir inaad gabdhaha sagaashan kusoo dhigtay inkastoo hay-addana ay wiilishii ka dhigtay inaan wiilishii gabdhaha la kala badin karin marka ugaas waxaan rabaa inaad ogaatid meeshay gabal soo gasha ciyaar ciyaar maaha waa meel hore loogu shaqeeyo aniga maanta farxad bay ii tahay in miisaanka gabdhaha iyo miisaanka wiilashu ay siman yihiin laakiin guryaha markaan joogno miisaankeena culus maxaa yeelay guri walbaba waxaa jooga toddoba gabdhood saddex wiil shan gabdhood laba wiil afar gabdhood hal wiil waa idinka badanah waa meesha idin dhahay waa inay ragga guursadaan afar afar waxa loo yidhi waan idinka badanah marka ogaada inaan boqolkiiba toddobaatan aan bulshada ka nahay marka afarkuna guursadana waa boqolnahay xooga cabsiya idinkeli taas waxaa weeye waa iska qoftan barnaamijkan markaan usoo noqdo barnaamijkan barnaamij qiimo badan waaye wuxuu dhex shaqayn doonaa xaafadaha amniga ayuu wax ka qaban doonaa wuxuu wax ka qaban doonaa tahriibka dhaqanxumada wuxuu wax ka qaban doonaa wax soo saar la-aanta maanta dhallinyaradeenna annagoo waddanka waaqa joogna oo maanta maxay haysana beerihii iyo kalluumaysigii iyo xoolihii annagoo haysana yaa gacanta hoosanaynaa waxaa xoog noo aha waa dhallinyarada aan arkeenna maanta nahor fadhida haddaadan hal kiilo oo qodar ah intaad dul halkaana tagtidood ku daadisid badan baad ka soo goosanaysaa dhulka marka barwaaqadan ah aan haysanno iyo badda aan haysanno iyo xoolaha aan haysanno reer jubbaland waxaa la rabaa inaan inaan isha ku fiirino oo aanan doonaris wax ka sugin oo aanan gacanta hoosanin oo maanta he- hebel hay-ad hebel maxay haysaa aan meel iska dhigno